maamul darra horta iska jirtaa shacabkana dembi bay ku leeyihiin horta midda ugu hore magaaladii balaankeeda waa aragtay gaarisa meel isku maroo lalayahay waa midda koowaad midda labaad dhaqaalaha ka soo galo biyaha maxaase yaaha guddiga gawaaskoo la dhihi oo maaragta u xil saaran biyaha waxaa la rabay dhaqaalo ku filan oo dadka ay ka aruurinayeen inay kusii bilaariyaan ay kusii gaaraan guryaha kale intii hore kelixay ku egta biyihii nidaam ma qabaan oo maaragtay iskuma xirno mitarkii iyo sistemkii iskuma xirno qof waxaa arkii biyo twenty four hours kaga socdaan biyana bilaash meel looga helaya adduun weynaha ma jirto waa inaad kharaj bixiso biyo waxay ahaan way kala raqiisan yihiin wadamaha laakiin haddii bay noqoto bilaash inay iskaga socdaan biyihii oo la bixinayn lagu xisaabtamahayin dhib way ayadana dowladdana waxay cilad ku qabtaa markay aragte maamulkii inuu qaldan yaho in wax laga bedelo wax laga qabto dadka u shaqaynayo shaqaalayaasha u shaqaynayeen gawaaskoo naftooda dad injineers oo khibrad u leh maaragta wax ka bedeli karo ma aha waxaa arki nin gawaaskoo u shaqaynayo oo lagu leeyahy wuxuu qaadanay boqol kun haddii bayb dilaaco la waco mukaambo fuundi uu ku raadsanay oo soo akhristay maxaa la dhaha biyo sii lagu hagaajin lahay baybka waana shaqadiisii waana shaqadiisii marka nin ahow waxaa jirta marka khibrad shaqaalihii joogaan naftood khibrad ma qabaan hanti aruuriskii iyo dadkii wixii laga aruuriyeyna waxaa la rabay shirkaddii iyo shaqaalaheeda iyo mishaarkii soo galayo ina inay isla dhan tahay haddii marka shirkaddii shirkaddii marka wixii soo galayo iyo wixii shaqaalaha uu mishaar uga baxayo ay iskeenaynin waa dhib marka haddaan ku tusiyo k b l c power lighting waa shirkad oo gaaris joogto iyadaba si fiican
inti guri oo ugu xira mitarkooda ay ka sahayn forty five million iyo ka badan ay aruurinayana la dhahay bishii annagana hataa shan milyan ma aruuriso gawaasko gawaaskoona ka guri badana la dhahay wixii inti biyo oo ku xiran ilaa korontada nin walba ma aada woodo haa marka niyahow cilada jirto marka maamulkii hoose gudaha iyo kii dowladda iyo kii dadweynahaba naftooda wuu qaldan yahay dadweynaha naftooda waxaa la rabaa in la xisaabtamo waxaa kaloo iska jirtaa dad becshiro iskaga joogaan oo maaragtay biyihii biyoole waa aragtay gaaris boodhaboodha iyo maxaa isla dhan gaari biyoole dad baa ka becshiraystaa meeshii qaladkii eguu dhaco haddii laleeyaho qaladkan seen ku saxnaa lis weydiinayo wax nidaam uu dhismi lahaa laakiin haddaabay noqotoba qaladkanaa jiraa meeshan becshiraha ku jirtaa becshiraha ka bilaabanno wax sax maayo ma laho dhibkii ambaa sii ziyaada waxaa arki marmar biyoole lagu leeyahy mudaaharaad ay wadaana meesha jidka ay xireenbo oo ay dowladda mas-uulahayd marka niyahow cilada marka gawaasko iyo biyola-aanta gaaris dadweynahana qeyb bay kuleeyihiin maamulka dowladdana qeyb bay kule lakin ani maamulka dowladda ayaan saari maxaase yeele ayadaa awood leh la rabaa dadweynaha inay wax ka saxdo wixii qalab ay ku jiraan dastuur la soo dejiyo dastuur waan marinay oo lagu maamulo biyaha idaaradda waan u marinay marka laakiin sidii lagu dhaqangelin lahaa lagu shaqaalaysiin lahaa dadkana wax looga aruurin lahaa xoolaha la aruurin lahaa hanti dad loogu qaban lahaa hadda beri waxaa jirta water committee laikipia ay aadeen ay cilmi barad u tageen waxaad arki ambulance dhan ambulance dhan oo waxaad arkaysaa ku qoran donated by laikipia water company marka waxay ku tusini dadkii mashruucii shirkadda ay samaynaysay hantiday aruuriyeen inay dadweyne dad wax ugu qaban karaan ambulance ma mar hadday gadi karaan ischool baas waxaa arki lagu leeyahay donated by laikipia water company marka annaga iska dhaafee waxay dad kale u taraan ayagiiaba iskeenla bajetkii noola keenana marmar qaar waxaa waxaa ku qornaanaysaa in gawaaskoo lagu caawin rabo oo maaragtay qaabkii maaragtay kaalmo ay u baahan yihiin kaalmo ay u baahan yihiin dhaqaale oo looga bedelayo alaabahay ku shaqaynaya alaab casri in loogu gadayo ma helaan lacagta iyada aheednana marka meesha bajetkana waa marina wax lagu qabtona ma garanayno marka meesha cilad weyn a ka jirta oo u baahan maaragtay si lilaahi oo dhab ah in looga shuurayo oo looga hadlo nidaam looga gaaro